bismi illaahi raxmaan iraxiim kulanti wanaagsan dhegeystayaa meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkii xulashada daljir waa maalin sabtiya taarikhduna ay ku beegan tahay toddobiiyo tobanka bisha disembar sanada labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka xulashada daljiro idinka imaanaya magaalada muqdisho arrimaha ugu waaweyn aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dalabka qaramada midoobay ee guddiga doorashada oo abuuray jahawareer horleh oo ku yimid doorashada dalka
ayagii shacabkaa isaga hor yimid ciidamada jubbaland baa gurmad ay gacan ku siinayaan shacabka kala qayb galay dadka ay dileen ilaa hadda inta la ogyahay sagaal qof oo rayad ah baan haynaa
maamulka jubbaland oo guula ka shigtay dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab qaar ka mid a xildhibaanada aqalka hoose ee puntland u matalaya dowladda federaalk oo magaalada gaalkacyo oga arrinsaday masiirka soomaaliya iyo doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka kala fadhigii golaha deegaanka degmada boosaaso oo furmay iyo doodo laga yeeshay nabadgelyada gobolka bari waxaa intaas dheer warar kale oo quseeya arrimaha soomaaliya marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
adeega hoodo ee shirkadda golis waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda sidii ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan mobaylkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isagaoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaadhay dhinacyada adeegga teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeegga hoodo aynu ku bilaabana sida qodobada barnaamijkeena aad ku maqlayseen qaramada midoobey ayaa war qoraal ah oo ay ka soo saartay xaaladda doorashada dalka soomaaliya waxay kaga dalbatay guddiga xalinta khilaafaadka inay sharaxaad dhaba ay ka bixiyaan sida lagu xaliyey saddex iyo toban kursi oo ka mid ahaa afar iyo labaatan kursi oo horay guddigu ay ugu sheegeen in dacwado adag laga keenay taasi oo markii dambe guddigu ay ku koobeen dacwadooda kow iyo toban kursi oo ay maamulada ka kala xusheen haddaba arrimaha doorashada ayaa jahawareer badan ee ay warar ku saabsan jahawareer ay ka soo baxayaan cabsi iyo walwalna way jirtaa la xiriira in siddeed iyo labaatanka bishan dalka soomaaliya aysan doorasho ka dhicin waryaheena amiladan axmed cali ayaa warbixinta ku eegeysay qoraalka kasoo baxay xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya oo ay ku saxiixnaayeen safiirada midooda yurub sida dalalka sweden talyaaniga boqortooyada ingiriiska mareykanka iyo qaramada midoobey ayaa waxaa looga codsaday guddiga xalinta khilaafaadka ee soomaaliya inay soo caddeeyaan afar iyo labaatanka kursi ee laysku hayay kuwaas oo ka mid ahaa quraastii laga keenay cabashada michael kitin oo ah ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ayaa u sheegay guddiga xalinta khilaafaadka inay faahfaahin rasmi ah kasoo bixiyaan taasoo ku saabsan habkii loo maray iyo haddii la xeliyey muranka ka taagnaa saddex iyo tobankii kursi ee hore loogu soo gudbiyey oo ka mid ah afar iyo labaatanka kursi ee guddiga hore ay usoo bandhigeen iyadoo arrintan ay ka dambeysay kulan ballaaran oo dhex maray wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ambasador michael kitin kaasoo u sheegay guddiga inay soo caddeeyaan sababta keentay arrintaasi waxaana guddiga xalinta khilaafaadka ay ku eedeeyeen arrintan guddiyada doorashooyinka ee maamulada kuwaas oo ay sheegeen inay sameeyeen musuq maasuq iyo waxisdabamarin la xiriira hanaanka doorashada ay ku dhacday cabdideeq xasan oo ka mida guddiga xalinta khilaafaadka oo u waramay raadiyow daljir ayaa kasokoow eedeynta ay guddigooda u jeediyeen guddiyada maamulada waxa uu sheegay in arrintan ay ka dambeysay cagajugleen iyo weliba hanjabaadyo guddiga uga timid maamulada dalka kuwaas oo uu sheegay inay ku cadaadiyeen guddiyada xalinta khilaafaadka in ay ka takhalusaan saddex iyo toban kursi oo dacwadooda ay taagneed
quraan badan oo musuqmaasuq ah oo laftooda ay og yihiin ay arkayaan ayay awoodi waayeen inay macnaha ay laalaan ama ay joojiyaan awood macnaha loo adeegsanayo darteed labaatan iyo afar kursi ayaa mataqaanaa musuqmaasuqooda uu caddaa waxay kasoo reebeen kow iyo toban oo keliya
yaa marka hanjabaadaas aada sheegays u geystay
dowlad goboleedyada siwa dadka madaxda dowlad goboleedyada hadda xildhibaanada lagu doortay dowlad goboleedyada siiba kuwa musulmaanka lagu doortay waa kuwo ay watay madaxda dowlad goboleedyada ma garatay xubnaha guddiga khilaafaadkana waxaa soo magacaabay dowlad goboleedyada ku yimaadeen marka raggi soo magacaabay miyay haddana macnaha awood ay ku afceliyaan way way meesha way dhici weysay ma garatay waa garta arrintaas marka guddiga khilaafaadka hore maxay ugu soo riboodkooda ugu soo qoran waayeen oo ugu diri waayeen adduunka iyo u n ka iyo beesha caalamka u s bay la wadaageen maalinta taariikhda shan iyo toban ay ahayd waxay la fadhiisteen u nka iyo wakiilka macnaha jimciyadda gurmaha ka dhexeysa ku qaabilsan dalka soomaaliya meesha sitin ay la kulmeen wuu qabsaday wuu weydiiyey sababta ku kaleystay in labaatan iyo afar kursi oo musulmaankooda xasaas uu yahay xilligooda ogyahay inay kasoo reebaan kuwiisa wayna sheegeen wax ku kalifay af cad bay ku sheegeen
eedeyntaasi iyo cagajugleyntaasi oo uu sheegay cabdideeq waxaan weydiinay haddaba cabdicasiis sheekh xasan dayib oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal oo ka mid a mas-uuliyiintii ka shaqeynaysay maamulka jubbaland waxaana uu sheegay in eedeynta guddiga ay jeediyeen aysan waxba ka jirin isagoo intaasi ku daray in haatan aan loo baahnayn isqabqabsi ka dhex bilaama guddiyada maamulada
anagoo cidaan eedeynayna ma jiro guddiga xalinta khilaafaadkuna waa guddi layerka ugu sarreeyey ee hawshaan loogu talagalay inay go-aanka ka gaaraan waaye marka ayagaa laga rabaa inay wixii kale dhamaystiraan jidkii umari lahaayeenna ay ay u maraan laakiin hadda is-eedeed waxama tarayo wakti la haystana waa yaryahay soomaaliyana in laga gudbiyo caqabadahana loo baahan yahay waxaan hadda dadka haysta in laga gudbiyo baahan tahay ma aha ujeedadu saxa iyo wax qalada khaladaadka ugu waaweynaabaa dadka soomaaliyeed ku jireen marka waxaan ubaahannaha inaan khaladka ka gudubno oo aan saxa u gudubno arrintaa marka waxay ubaahan tahay waxyaaba fara badan in la leeqo oo laga leexido
saddex iyo tobanka kursi ee la laalay waxay ahaayeen kuwii ugu dacwadda adkaa ee hore guddiga xalinta khilaafaadka ay beelaha ugu soo gudbiyeen waxaana waxaana dhicin in aan lagu darin kuraasta guddiga uu laalay ee lasoo gudbiyey maxamed cismaan xasan oo loo yaqaano macalin sanay waxa uu ka mid yahay beelaha quraastooda ay dacwadda ka taagneyd waxaana uu sheegay in kursigooda la boobay oo dad aan beeshooda ahayn ay u codeeyeen isagoo nasiib darro ku tilmaamay in aan waxba laga qaban laguna dari waayo kuraastii lasoo bandhigay
bismillaah qaybda u laban tahay aaminaladani barnaamijka aad igala hadlaysa aad iyo aad baan mataqaana ay kugu mahadcelinayaa annaga waxaan ka mid nahay qabaa'ilada soomaaliyeed ee dhibdanaa oo kursigoodii la boobay oo ay ka codayeen dad aanan ahayn beesha waqmaasha oo ka soo jeedo gobolka gedo ergadii laga keenay oo konton iyo kowga ah ee muddada labada bilood u fadhiyey kismaayo inay doortaan kursigaas la dabamariyey oo la bahdilay oo la qaraacay oo la xirxiray oo ilaa ay hadda aan hayno cadeymihii ergadaas kaararkoodii oon la jibinin iyo mataqaana i sheeg odayaashii qabaa'ilka usoo xulahayay konton iyo kowga oo guddiis ugu talagalay jifooyinka inay ka kala imaadaan oo lixdii ahaa oo ayagana aan mataqaana ay codeynin oo kaararkooda haysto marka annagoo intaasoo dhibaatana la mariyey oo kursiganaga ay soomaali oo dhan ay ka codaysay oo ergadanada shan iyo labaatan qof oo kamid ah banaanka lagu celiyey oo shan iyo labaatan kaloo soomaali ah oo qabiil kastoo soomaali laga helaayo ay kursiga u codeeyeen saasna mataqaana lagu soo saaray iyo xooggaas oo ciidamo noola adeegsaday oo la ogyahay oo maanta kismaayo soomaalida joogto ay markhaati ka tahay ayaa haddana waxaa lagu guuldareystay kursiganaga in lagu daro koraasta aan laga hadlin oo inaba ha yaraatee wax mataqaana ii sheeg jawaab ah oo kaafi aan nagala siinin iyadoo aan bixinay lacagtii guddiga khilaafaadka ay shardiga ka dhigeen qof kastoo dacwoonayo inuu bixiyo oo ergada ay dacwoonayso ilaa hadda ay xamar ku sugan yihiin ilaa wax ka badan shan iyo labaatan qof oo kaararkoodii wato qaramada midoobey ayaa haddaba waxay sheegtay in lasoo caddeeyo sababta loo laalay kuraasta oo lagu soo dari waayey saddex iyo tobanka kursi oo horey guddiga xalinta khilaafaadka ay ugu soo dareen waxaana intaasi ay ku dartay in haddii la fulin waayo ay ka fiirsanayaan xiriirka ay la leeyihiin dowladda federaalk ee soomaaliya abukaato xasan gacal oo ka mid a qareenada soomaaliya ee magaalada muqdisho jooga ayaan haddaba weydiiyey sida ay ku dhici karto doorashada madaxtinimada ee soomaaliya maadaama qoraalkan qaramada midoobey ay soo saartay waqtigana uu yaryahay
doorashadan waxaa lahaa doorashada laba kun iyo lix iyo toban marka waxaa loo baahan yahay lix- saddex iyo tobankan casho oo bishay ka harsan tahay gudahooda wax walba inay ku dhacaan ayaa la- aa la doonaya haddii dib u dhacaan waxaa waa si kale noqonaysaa waxa waaye waxay noqonaysaa xeerka gudub marka maadaama la yidhaha doorashada la- laba kun iyo lix iyo tobanka marka la- saddex iyo tobanka casho gudahooda inay ku dhacaan wax walba doorashada kii dowlada aqal guddoomiyaashooda iyo kii madaxweynaha iyo daarta baarlamaankaba haddii ku dhici weysana
waa arinta lxuma waxa waaye haddaa dibna loo caalamka uu noo fiirshaa dhici karta taas waxa waaye in aada loogu taxadira uba loo baahan yahay marka qaylinimo ahaanba ma suurtagal maa sababtoo ah muddada la qabtay waa doorashada lix laba kun iyo lix iyo tobanka marka dib u dhacaas waxay keenaysaa khasaaro weyn oo qaranka iyo dalkaba ugu jirta iyo shacabka si kastaba ha ahaatee madasha hoggaanka watashiga qaran ayaa maanta la filayaa inay warbixin dhammaystiran ka dhigaystaan guddiyada xalinta khilaafaadka doorashooyinka kadib markii maalmo ka hor ay laaleen natiijada doorashada saddex iyo toban kursi oo ka mid ah afar iyo labaatanka kursi ee lasoo bandhigay aaminaladan axmed reediyo daljir boosaaso waa hagaag maamulka jubbaland ayaa eedeyn kulul u jeediyey kooxda al-shabaab waxaana ay sheegeen in ay laayeen dad shacaba oo ku sugnaa duleedka magaalada kismaayo wasiir dowlaha wasaaradda amniga ee jubbaland maxamed cabdikaliil oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in al-shabaab ay laayeen dad shacab ah balse ciidamada jubbaland ay kaga jawaabeen weerar militari oo ay ku qaadeen fariisimo ay leeyihiin kooxda al-shabaab islamarkaasina ay ka dileen tiro badan oo ka mid a dagaalyahanada al-shabaab
ay guuldaradii ugu dambaysa joogeen inay tahay shabaab maxaa yeelay dhibaatada ay geysteen shacabkii ay ku dhex noolaayeen bay maanta xasuuqahayaan inta la og yahay shala waxay dhaceen muxuu ahaa labo ulood oo geel ah ayagii shacabkaa isaga hor yimid ciidamada jubbaland baa gurmad ay gacan ku siinayaan shacabka kala qayb galay dadka ay dileen ilaa hadda inta la ogyahay sagaal qof oo rayad ah baan haynaa hawshina way socotaa iyo dagaaladii waxaa muxuu ahaa iyaguna guuldarraba u ah in ay shacabkii iyo bulshadii maanta ay heerkaa kala marahayaan ee afar iyo labaatan neef oo geel ah weyd xabad bay ku dhufteen intaa kale intaas oo kale oo ubadkii nargihii ahaa way gowraceen ee qof kasta oo ay arkaan oo shacabka ka mid ah way dilahayaan lama garan karo sabab ee arrintaas ee wakhtiga ay ugu soo beegaan lama garan karo laakiin waxaan is leenahay ee xaqdarradii iyo muxuu ahaa dulimkii ay dalka ee kula dhex jireen baa qarxay maxamed cabdikaliil wasiir dowlaha arrimaha amniga ee maamulka jubbaland ayuu kaasi ahaa waxaa maanta magaalada boosaaso ka furmay fadhigii golaha deegaanka ee degmada boosaaso waxaana aada looga dooday nabadgelyada guud ee gobolka bari mas-uuliyiinta meesha ka hadlay waxaa ka mid ahaa duqa degmada boosaaso ahna guddoomiyaha golaha deegaanka injineer yaasiin mire maxamuud dacar waxaana uu ka sheekeeyey dadaalada ay sameeyeen
sanad walba hadaha ayaa waxaanu qabanaa shirka kalfadhiga golaha deegaanka oo ah kii saddexaad ee waktigeenu joognay Eh, waxaan ku faraxsanahay inaanu kusoo gaarnay jawi fiican horumar leh waxqabad leh boosaasona himilooyinkii aydi eh, hiigsanaysay oo qorshuhu ahaa markii aanu la wareegaynay shaqada inay meel fiican marayaan waxaa dhiman insha allahu tacaala saddex sano iyo sagaal bilood baan umalaynaya baa inoo harsan inaanu wax weyn ka gaari karno baan rajaynaya insha allahu tacaala boosaaso oo sawirkeedu ka duwan yahay sawiradii hore ayaan rajaynayaa inaanu helno sanadakan maxay tahay waxaa aada u daahay eh, puntland oo dhan mashaariicdii horumarinta ee jblg-ga cilada farsamo awgood waxaan rajaynayaa dhowaan insha allahu tacaala inay dhammaan bilaabmi doonaan wadooyinkii iyo mashaariicdii horumarinta ee dalka ka socda Eh, waxaa ka mid ah mashaariicda haatan inagu aynu sugayno kuwaynu halkaa ka soo sheegnay oo fideoga badankood lagu soo bandhigay sida labada waddo ee waddada maxay tahay goynaysa dawladda hoose iyo waddada iskoolka najax ka soo baxaysa oo runtii ee wax weyn kusoo kordhinaya horumarka iyo isu socodka ee magaalada ee waxaa sidoo kale aanu hadda bilownay oo wadnaa qorshe dhirayna oo magaalada boosaaso lagu samaynayo taas aanan kusoo darin barnaamijkii aan hadda soo bandhigeynay waxaanu qorshaynaynaa sagaal kun oo geed insha allahu tacaala labada sano soo socota inaan beerno waxaanu la kaashanaynaa hay-adaha caalamiga waxaan hadda ogolaasyo ka helnay mid ka mid a hay-adaha caalamiga insha allahu tacaala dhowaan baanu bilaabi doonaa waxaad aragteen oo hadda laga wadaa jidka soddonka la dhammaystirayo iyo jidka ailaboorka oo aan iska kaashanay annaga iyo hay-adda b s f waxaan si gaara ugu mahad celinayaa agaasimaha hay-adda b s f asad cusmaan oo runtii muwaadin ah wax weynna kala qayb qaatay qaybta dhiraynta iyo bilicda magaalada boosaaso magaalada boosaaso qorshayaasha degan oo hadda kowka ah inaanu qabanno waxaa ka mid ah qorshaha qaab magaaleedka lagu samaynayo ama arban balan tri arban balan oo hadda maxay tahay socda dhowr iyo labaatanka bishan insha allahu tacaala aanu bilaabayno iyadoo bracticaala daahafurkeeda inaanu halka ku samaynay aada joogteen wasiirka maaliyadda iyo wasiirka dekedaha iyo wasiiro badanna ay halkan nala joogeen markii ugu horreysay oo magaalo soomaaliya ku taalna laga fuliyo town balay noocaasa oo saa u casraysan ay noqoto insha allahu tacaala waxaa sidoo kale qorshaha noogu jirta inaanu dhisno xarun cusub oo dawladda hoose leedahay taasoo maxay tahay aan maxay tahay qorshaheedii wadno naqshadeedii iyo qaabkeedii inaanu diyaarinay insha allahu tacaala aan rabno inay dhaxal u noqoto taariikhdeednana maxay tahay ku qormato golaha deegaanka iyo waktigiisa in markii ugu horreysay dhisme cusub oo dawladda hoose boosaaso leedahay muhiimkeeda
dhinaca kale waxaa isna fadhiga ka hadlay guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhedo oo ka sheekeeyey gurubka colaadeed ay kula jiraan kooxaha al-shabaab iyo daacish iyo sidoo kale xaaladda nabad heerka xaaladda nabadgelyada ee gobolka bari
salaan kadib waxay ahayd inaan broseska caadi aan u maro howlo shaqo oo xasaasi oo jiro dartood waxaan jeclaystay inaan laba erey ka idhaahdo weliba furitaanka aan u daayo wasiiru dawlaha maxuada halkan nala fadhiya wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda iyo la dagaalanka bilcadbadeedka inuu baalkeeyo waxaan rabaa saddex qodob inaan idhaahdo siciid gacshe siciid gacshe maxaa amniga miyaadan ku qorayn soo maha amniga amniga ha siciid waxay ahayd mar haddaa fursadu heshay amniga inaad ka hadasho weli deegaanka degmada amnigii uu qaabisan baa ahayd nin walba mas-uuliyaddiisa dee adduun iyo aakhiro ilaah baa kula xisaabtamaya adiga mas-uuliyaddaadi waxay ahayd inaad amniga ka hadasho oo dadka ku baraarujiso amnigii degmada boosood inaad muxuaaya baalgeyso waxaan rabnaa kalfadhigan inuu noqdo mid ka duwanaado kuwii hore saddex qodob baan ka odhanaya qodob wuxuu yahay golaha deegaanka degmada boosood waxay gaareen horumar aan muxuu ahayde golayaasha deegaanka degmooyinku ayan gaarin tusaalaha ugu fiican waxay tahay waa degmada keliya ee golaheeda deegaanka uu ka soo baxay xubin muxuu ahayde baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliyeed uu ka soo baxay bay iskaba soo baxeen hadduusan gole miclale uusan ku jirin taasi waa waa guul qodobka kale waxay tahay kalfadhiga waxaan rabnaa inuu ka duwanaado kuwii hore in la xisaabtamo xisaabta dhaba lagu xisaabtamo xisaabta dhaba maxaa hayde la gaadho maxaa qabsoomay labada kalfadhi dhexdooda maxaan qabsoomin waayo maxay u qabsoomi weyn masalan cashuuraha marka laga hadlayo oo kale waxaa la yidhaahdaa haddii soon ee maalintii uu dakligaagu yahay in laba milyan uu maxaa kaaga soo xeroodo oo maalinta dambe laba milyan iyo toban kun uu soo xeroodo waxa weeye anigu sidaan ku ogaa financial regulationka waxay ahayd in la weydiiyo waayo tobankaa kun maxaa keenay inay soo xerooto micnihii waxay u akrismaysaa inkasta mar hor allaah uu meesh yimi oo cashuuraga qaaday haddii toban dhimona waay maxay u dhimatay muxuahaye xisaabta noocaasa baa baa la rabaa waxaa kaloo golaha deegaanka muxuahaye laga rabaa waxaad moodaa halkan waa degmo shaqadiinni waxaa haya aniga iyo taliyaha qeybta iyo saraakiisha gobolka maanta laga bilaabo shaqo aaleedin ma qabanayno adinkaa dadkuna soo doortay adinkaa mas-uuliyadda degmadaan leh inaanu habeen walba boqol iyo konton qof aanu soo xirro oo waagu noo beriyo aanu cimri degdegno waayo maxaa laydin doortay maxaa ahde xubnaha adusiina golaha halkan u fadhidaan adinkaan ina weydiiye bal ii sheeg caawa laga bilaabo caawa laga bilaabo ma qabanayno shaqo aaleedin waajib aaleedin yuusuf intee ku xiran saldhiga ilaa xalay ya boqol iyo labaatan iyo kow qof baanu xala soo qabanay nin xildhibaana nala shaqeeya ma jiro duqa magaalada un baa nala joogay habeen walba shan nin oo golaha ama shan nin iyo gabdhoba baa waxaa keenaysaan qaybta si ay ula howlgalaan dadkan adinkaa ka mas-uula guryaha guryaha aan mugalayno adinkaa nooga horeynayo waayo adinkaa dadku ini soo doorto annaga anigu waa laysoo magacaabay haddana kuwii la magacaabay iyo kuwii la doorto awood ku sarraysaa la siiyey waxa weeye amarka anaa bixinayo laakiin guriga waxaa rabaa inaa iga horreyso xildhibaan gurigaan haddaanu maxaa hayday ku gafno inaa tiraado waa ku gaftay waxa weye lakin haddaa iska saxataan oo tiraado amnigii degmada ma fiicna amniga degmada adinkaa mas-uulka ah adinkaa laydin doortay adinkaa waxa weeye dadka joogaa in soo xusheen caawa laga bilaabo waxa weeye qaybtaad keenaysaan shan qof habeen kastaaa shan qof waa inu jiraan oo amnigii nagala shaqeeya waad ogtihiin saraakiil baa lagu laayay waad ogtihiin magaaladu waa muxuu ahayde xaaladeedu ma fiicna gobolkuna xaaladiisu ma degana iminkada haddana aanu la taaganahay adinku xog mar heli kartaan waxaa laga yaaba inaan xog badan heli karin laba meeloodoo kamida waxaa laga yaaba in dhibi gobolka ka taagan tahay qandalaha maskaxdiina soo gelaysa qandala ma waa laba kale waxa weeye waxaanu rabnaa amniga inaynu ka shaqeyno haddaan amni la helin cashuuri ma jiriso haddaan amni la helin anigu guddoomiye gobol ahaan maayo adinkuna xildhibaana ahaan maysaan duquna duq ahaan maayo amniga magaaladan waa degmo waxa weeye afar iyo labaatanka bishii hore ilaa duraad waxaan ku maqlaa qandala inaan qandala jiro inaan goosi jawaanay farqadeed ii kala duwan ma jirto meel walba guddoomiye gobol baan ku ahaanayo waxaa layni ka rabaa degmadan amnigeedii xildhibaano iyo duqa magaalada iyo ku-xigeenkiisa iyo xogoyihiisa waxa weye mas-uuliyadda adinkaa leh waxaad xakuntaan taliyayaasha saldhigyada masalan yuusuf taliyaha saldhiga bartamaha kalfadhigaa markii la qabanayo waxay ahayd afkay taliya saldhigna inay joogaan halkan oo ay waayo degmadaa laga xakumaa annagu waxaanu xakunaa qeybta iyo ku-xigeenkiisa iyo taliyaha howlgelinta iyo labada taliye oo si indirect aan la xakuno garoonka iyo maxaa iyo dekeda taas waa taa tan kale waxaa jira oo aan iminka ka soo shaqaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo shan muxuu ahayde shan telefishin oo caalamiya magaalada jooga iminka xabsigay joogaan waxaan rabaa inaan ilaa berrida caawa ka shaqeeyo inaan dawladda hoose keeno waxaa laydinka rabaa muddadii aad xilkaa hayseen wixii inii qabsoomay wixii infrastructur ah ee muuqda ee aada qabateen aada xilligaa ku guulaysateen inaad ummadda usoo bandhigtaan ummaddu ummaddu ma aha inta boosa joogta in kale baa dalka inala leh oo dalka inala leh oo degaanka inala leh kuwaa dibadda jira kuwii muxuu ahayday noo doonad gelinayo lacagtooda ku bixinayo dadabiska kuwii waktigooda geliyey maxaa ka socda meesha waa inay ogaadaan maxaa ka jira maxaa muxuu ahayday horumara maxaa muxuu ahayday socda in intaa laga maxaa laga baarkeeyo waxaan jeclahay in aan la ballamo golaha deegaanka waa la rabaa in la xisaabtamo guddiga fulinta waa la xisaabtamaysaa guddiga joogtada iyo haddii fulintu isku milmeen dee waa lala xisaabtamaya waxaa dhici karta inay isku milmeen soomaa wixii o dhan waa lala xisaabtamayaa xisaabtanku ma aha mid magaalada lagu naadiyo maaha mid facebook la dhigona maaha kalfadhigii hore waxyaalaha xusuuxa ka mid ah xisaabaadkii dawladda hoose ee secretka ahaa in facebooka la dhigo runtii waa xaaraan waa kiis dembiya ciddii dee gashana maxaad waa lagula xisaabtamaya waxa weeye markaaad adigu xisaabtamaysaan markaad golaha fadhidaan warkiinu waxa weeye waa secret iridaa looga lama bixi karo labada isku xanaaqda iridda waa ku saaxiib laakiin dan iyo qofba fikir uu qabo waxa weeye waa lagu kala duwanaan karaa waxaan jeclahay inaan ilaahayni ka baryo inaad noqotaan kuwa guulaysta sagaal iyo toban kana saddex iyo afar xildhibaan oo maxaa federaalka baarlamaanka iyo aqalka sare inoo taga inaad ka soo baxaan
gudoomiyaha gobolka bari dhado ayuu kaas ahaa waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkii xulashada daljir oo idinka imaanaya magaalada muqdisho ayaan weli bartanka ugu jirnaa qaar ka mid a xildhibaanada aqalka hoose ee puntland u matelaya dowladda federaalk oo qaarkood ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa waxay wadatashi gaalkacyo kula yeesheen qaybaha bulshada sida maamulka gobolka iyo kandegmada iyo qaybaha kale ee bulshada gaalkacyo waxaa laga arrinsaday masiirka dalka soomaaliya iyo doorashada laba kun iyo lix iyo toban warbixintan waxaa stuudiyaha daljir gaalkacyo ka soo jeedinaya oo kulamadaasi inooga diyaariyey weliyaheena shaafici cabdiqaadir warsame
kulankan oo ahaa mid isxoguraysi oo ay sameeyeen laba xildhibaan oo kale ah xildhibaanad xaawe yuusuf axmed iyo xildhibaan saleebaan maxamuud xaashi oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana ka mid ahaa xildhibaanadii dhowaan lagu doortay magaalada garowe caasimadda dowladda puntland ayaa ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka mudug kan degmada ganacsato dhakhaatiir nabadoono iyo martisharaf kale kulanka oo ahaa quraac islamarkaana ay sameeyeen labada xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya ayaa ahaa kulan ay talooyin iyo ra'yi kaga aruurinayeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo qaar ka mid a nabadoonnadii iyo mas-uuliyiintii ka qayb galay xafladdaasi ayaa halkaasi ka soo jeediyey talooyin maadaamaad arrintaas tihiin intaynu sugaysa waa garanaysaa kursigaas ku fadhidaan waa kursi soomaaliyeed waa kursi reer puntland waa kursi gobolka mudug waa kursi beesha cumar maxamuud intaa wixii ka hooseeyaa waxaa u arkaa wax lagu saqajaalayna noqonaya waayo waxaa weeye intaana ini soo dooratay oo xubnaha ini soo doortay cumar maxamuud bay ahaayeen horay waxay nii siiyeen iyagay ahaayeen intii ka sii hooseysa anigu kaan jifadalahi ma sii karin kii siiyey inuu ka tago aniga ii yeerto uma arka kalsoonayta arrintaa waxaan leehay marka inaad saa u qaadataan oo sidaa ugu shaqo gashaan baan rajaynaynaa waxaan halmaamadii aan aada ugu mahadcelinahayaa tiimankii labada dhinacba ahaa oo inidla shaqaynahayey oo howlkarka ahaa oo waktiga dheer geliyey oo maskaxda geliyey oo firfircoonida badan sameeyey oo halkaan soo gaarsiiyey ilaahay baa mahadla maanta odayaalkeenna ninka wax u qabanahaya reerkii kalig baa soo reerkii wax u qabanahaya hadduu u qabto degmo hadduu wax u qabto wuxuu u qabtay degmadaas inta degan oo dhan waxanuuna u qaban karaa waxbuu gaarsiin karaa laakiin sida odayaalka badan ay ku dhawaaqeen oo uga dhawaajiyeen intana ma deeqdee wax qabashaa ma deeqdaa haddii ay dadkaanu dhibaatada maanta abaarta jidha waxaad og tihiin in ay si ay u saamaysay bulshadeenna sida keliyoo looga qaban karay waxaa weeye in ceel loo qabo in iskuul loo furo caruurtooda dhigtaan oo aanu abaartaan maskaxyadaan uga baxno waxaad sidi kadha caafimaadka in mataqaanaa loo suubiyo meelo ay mataqaanaa goortay dhibaato soo qabato atleast mataqaanaa waxyaalihii baahida ugu horeysa wax looga qaban lahaa xoolahooda sidii loo daaweyn lahaa inay jida meel jida oo yacni tuuladaas ama meesha xafada in ay mataqaanaa loo suubiyo ninka intaas ka shaqeeya dadka intaas ka shaqeeya yaa reerkii hadduu rabo in wuxuu qabto wuxuu qabanaya reerkii ee ma ahine si uu reerku wada raaligelin karo oo wax ugu wada qaban kara hal reer keliya uu ka jifo uu ka taas kabtan haddaan intaa uga tago xildhibaanada hal baan leeyahay dadweynahana hal baan leeyahay xildhibaanada hal baan leeyahay waxaa laydinka rabaa horta kursiga aad ku fadhidaan labada jifo ma lehe waxaa le ummad soomaaliyeed waxaa le majeerteen waxaa le gobolka mudug waxaa le cumar maxamuud waxaa laydinka rabaa caqli baa laydinka rabaa caqli doona cantuuga hadooninin waxaa jira hadda warar baanu ma maqlaynay dad baa k waxay doonayaa cambayn aad bay nasiib darra noogu noqotay xasan oo soo raray rasaastii iyo qoryihii iyo ciidankii soo raray rag cumar maxamuud ha la shaqayn jiray oo la soo rari jiray taas waa nasiib daro idinma aanu dooran waxaanu idin dooranay ficilka aada leedihiin iyo fikradda aad leediin inaad qaadataan meesha aad ku socotaan rag ba hore uga sheekeeyey hadda allah idinku nabad yeelo naftiina iyo nafta kaleba u taxadara xildhibaanada intaasaan leeyahay dadweynaha waxaan leeyahay haddii aynan ayaga la shaqayn ama aynan wax qabsan ama marka aynu tagna hebel iyo hebliyas nidhaahno waxba inoo hagaagi mayaan waa nasiib daro aynu la shaqayno aynu isgarab taagno aada iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa oo ilaah baa mahad iska le aan ugu mahad celinayaa kaas ahaan haddee raalliga ahaada
gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif ayaa isna ka hadlay goobtaasi
dhammaan dadka fadhiya xafladan xildhibaanada cusub ee federaalka odayaasha waxgaradka maamulka degmada dhalinyarada saxaafadda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib salaan kadib xafladan waa aada iyo aada baan maaragtay ugu mahad celinayaa dadkii soo agaarsamay oo soo dhigay sababtoo a muhiim weeye waxaa waana xildhibaanadii ugu horreeyey baan u maleynayaa oo dadkii doortay ama jifadii dooratay intay u dhigaan xaflad isugu yeeray waxaan halkaa waxaa nooga muuqata inay xusuusan yihiin inaan kursiga leenahay ama kuraasta ay ku fadhiyaan inaan leenahay xildhibaanad xaawe yuusuf axmed oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana ka mid ahayd xildhibaanadii sameeyey kulankaasi ayaa goobtaas khudbad ka jeedisay halkan aan joognaa hadafka iyo ujeedaduna waxa waaye hal dhibica waa dhibicda waxa waa inaan aruurino oo helno fikradihiina inaanu qaadano talooyinkiina inaan idiin sheegno in indhahayaga iyo maskaxdayadu ay idiin furan tahay inaan noqonayno kuwo idin dhegaysanaya si muxuu ahaa dhowna idinla soo xiriiri doona idinkuna aad nala soo xiriiri kartaan muxuu ahaa isku meel maadaama aan wuxuu wadnana muxuu ahaa ficil iyo fikir isku mida wada qaadan doona xaqiiqiyan waxaanu ogsoonahay aan ogsoonahay gobolkayga gobolka aan kasoo baxay baan ogahay dadkaygaan ogahay deegaankaygaan ogahay marxaladda aan saaka ku sugannahay iyo sida ay waxyihiin ayaan ogahay waxaan rajaynayaa oo maaragtay naga go-an in muxuu ahaa aanu aanu xilna u qaadno oo maanta magaca nagu yeer uu yahay federalism waxaan nahay dad soomaaliyeed oo raadinaya kuna maqan baadidoonka muxuu ahaa ciddii badbaadini lahayd ama badbaadada u noqon lahayd soomaalida la kala qorqoday ee muxuu ahaa inta maaragtay ulaha laysugu dhiibay insha allahu tacaala kii samarsa bixin lahaa kuwii raadin lahaa oo daba istaagi lahaa baan nahay insha allah waa raadineynaa waxaan ogsoonahay puntland inaan ka nimid iyo deegaankayaga muxuu ahaa waxaan raadineynaa oo baadigoobeynaa midka aan duulahanka ku ahayn seerooyinka iyo xadgudyada ay puntland leedahay
xildhibaan salebaan maxamuud xaashi xuub sireed ayaa isna goobtaasi khudbad ka jeediyey isagoona sheegay in loo baahan yahay in la abaaro meesha ay dhibaatadu ka imaanayso wuxuu noqon waa waa la tijaabiyey waa la ogyahay meel ma gaarayo soomaali inay midnimo hesho mooyaane cidna ku naaloon mayso nabad iyo horumartoona marka waxaanu doonaynaa insha allahu tacaala si weyn inaan u fikirno oo maskaxda yarta ah oo qabiilka ku fadhida aynu ka baxno aynu soomaalinimo islaamnimo midnimo iyo wadajir inuu yahay taargetka aan tooganayno waxaanu rabnaa haddii lahaa idmo haddii xildhibaan la diri jiray oo la eedeyn jiray inaysan tiyoo kala dhicin waxaanu doonaynaa guddi isku dhaf ah oo ergadiina soo dooratay oo kale qaabkii loo soo xulay ka kooban oo uusan reer ka maqnayn inaad inaan samaysanaan doonaynaa oo gobolkaan noo jooga dadkaas in baahiyaha iyo waxa gobolka ka jira aanu kala xiriirno annaguna wixii aanu qayb ahaan u helno aanu kusoo hagaajinno oo iyaguna si cadaalada u shaqaydiyaan kuwa annagu aanu si gaara u qabsanayno maahane waa idinkaa rabnaa in idinka yimaadaan waxaanu rabnaa inaan eedda kaligiyo nagu dhicino eedda aynu wada yeelanno ama hadd haddaynu eedda wada yeelanno dee cidina is eedeyn mayso waa la aamusayaa laakiin haddii dad gaar ahi wax ay dhinac ula baxaan eeda waa imaanaysaa midna maskaxdeenna ha ku jirto oo qof dhammaystiran ma jiro alkamaal lilah ilaahay unbaa dhammaystiran
sheekh cabdulqaadir ursame raadiyow daljir gaalkacyo
hawhaweyn rabbiba waxidaad wada taqaaniine adeegga kulnasa balaas waa adeeg macaamiishu ku xidhato moobilkooda si marka la wacayo ay u dhegaysato macmiilka wacaya waxaa lagu soo kordhiyey in ciddii u baahan loo geliyo xayisiin loogu diri doono liistiga kulnaso waxaa xayisiis ku samaysan kara ganacsatada bahda waxbarashada iyo cid kasta oo u baahan kulnaso oo ku nasteex kuna nagow inta uu qabanayo macmiilka aad wacayso goolis waxa ay ugu tala gashay adeegga kurnaso si aad u sii dhegaysato cod macaan oo suugaan soomaaliyeed ah nasiido ama cod kale oo aad dhegaysato inta uu qabanayo taleefonka haddaba adeegga kurnaso kurnaso oo ku nagow adeegga kurnaso dhanka iyo magaalada garawana beeralayda puntland waxa ay doorteen guddoomiye ay ku midaysan yihiin cabdicasiis ismaaciil garaad oo dhowaan loo doortay guddoomiyaha beeralayda puntland ayaa waxa uu waraysi uu siiyey raadiyo daljar uu kaga hadlay xaaladda beeralayda puntland sida ay xilligan ay tahay iyo heerka wax soo saarku uu xilligan gaarsiisan yahay guddoomiyaha ayaa markii la doortay waxaa ansixiyey soona dhoweeyey wasaaradda beeraha puntland waxaa hadda waraysi la yeeshay oo arrimahaasi ka waraystay cabdixakiim xuseen xasan oo garawa jooga isagoo guddoomiyuhu ku sugan tuulada sarmaaye ee gobolka sool bismillahi raxmaan raxiim ugu horeen waxaan salaamayaa idaacadda codka bulshada radio daljir waxaan saaka rabaa in insha allahu inaan radio daljir ka faafiyo oo qodobadan waxaanu samaysanay tobankii bisha muddo aan ku hamiyeyna ilaa sanada noo soo socotay ina sidaan u samaysan lahayn ururka beeraleyda puntland taasoo aan duruufo badan nagu xeeraayeen haydo fara badana been noo sheegeen sidaas daraaddeed waxaanu garanay in aanu annagu aan kharash nagu bixin oo dhibaatoon inaan isdooran karno soo horeyn karno taana ururka beeraleyda puntland waxay i garteen aniga waxaana lay doortay tobankii bisha marka saaka waxaa iga soo wacay waxaan samaysanay laba guddi oo ah guddiga xidhiirka iyo guddiga sanduuqa dhaqaalaha ee horumarinta ee ururka beeraleyda puntland taasoo aan rabna mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka ee fogba inaanu ka bilowno gudaha iyaga ka bilowno oo aanu iska ururno annaga oo hiigsanayna hiigsi wanaagsan qodobka kale waxaan rabnaa insha allahu ma rabno in xil baa lagu magacaabo keliya waxaan rabnaa inaanu muuqanno oo dadaalkayga sii laba jibaaro waxaan rabnaa sheekadii la odhan jiray puntland beeramale in laga gudbo waxaan furaynaa oo aanu tobanka cisho ugu soo horeeya haddeer intaan bishan dhammaan insha allahu warkii beeraha oo la gelinayo beeraha ku yaala sagaalka gobol ee dowladda puntland baan rabnay inaan isagana furno waxaan kaba furaynaa sanduuqi dhaqale labada waxaan samaynaynaa tobanka cise ee haddeer intaan bisha ka hadhay insha allah waayahay cadaas intayna beeraha u gelin iyo waxqabadkooda ee dad xaggee kala jooga baa ku doortay ma ee beeralay isu timid oo ee guddiga ku doortay mise dad aan eed isuba imaan waxaa la gelkeli wuu isku jiraa waana kala jiraa sagaalka gobol ee dowladda puntland waxay leeyihiin gobol walba wuxuu leeyahay guddi joogto ah waxaa jira guddi walba wuxuu leeyahay gobol walba shan qof oo ah guddiga joogtada ah guddigaas baa waxay sameeyeen shuuro fara badan ay sameeyeen waxay garteen maadaama anigu awaaniga igu xisheen weliba aan igu soo doorteen maadaama aanu ahaan jiray xiriiriye maadaama aanu ahaan jiray qareen haddeerna aanu haafayeen waxay isla garteen sanadku meel gaad ah inay xilka ay magacaabaan oo ay iyagu ii garteen waxaana igu doorteen oo laigu doortay shuuro ay sameeyeen sagaalka gobol waxaa laigu doortay khadka telefoonka waayahay doorashadooda wasaaradda ee beeruhu door intee leeg bay ku lahayd doorashada marka hore waxay kasoo bilaabmaysay ururka beerleyda puntland oo anigii doortay dabadeedna waxaa aqoonsi looga looga raadiyey oo si ayuu wasaaradda beeraha iyo waraabku maadaama ay beeraleyda puntland wasaaradda beeruhu ay ka mid tahay mas-uul in iyada loo gudbiyo taana waa loo gudbiyey waxaana la siiyey mas-uulka ugu sarreeya ee wasiirka baa loo geeyey oo in aan aniga lay doortay wasiirkuna iyo wasaaradduna waa aqoonsadeen taasna waa hirgashay haddaynu intaa kaga nimaadno magacaabistaadii ee waxqabad baad tidhaahdeen waa qabanaynaa guddigan cusub iyo guddiyo kale oo aad samayseen muxuu yahay xaggeesa ka bilaabaysaan alxamdulilah ugu horeyn guriga markaa laga soo seeska hoosaa laga bilaabaa waxaan ka rabnaa inaan ka bilaabno waxaan u dooranay guddiyadan waa guddiga xidhiirka iyo guddiga dhaqaalaha marka waxaan ka bilaabaynaa waxaan furaynaa sanduuq dhaqaale iyo waxaan furaynaa haddii ilaahay ka dhigo insha allahu wabkii ay ku hadhi lahayd oo qof walba oo reer puntland ah ama hay-adaha kuwa la shaqeeya beeraha ama cid kastaba ha noqotee wabkii laga heli lahaa xogta beeraha oo ay laka daalacan lahaa beeraha culus ee ku yaala dowladda puntland ee soomaaliya waayahay abaar baa lagu jiraa waktigan beeralaydu aad bay u dhiban yihiin wax xog ama ku haystaan beeraleyda puntland iyo sida ay xaaladoodu tahay markiina la doortay waxaan soo la la sii fara badan samaynay sagaalka gobol waxaan gobol walba aanu ku shuuraysanay in cadaalad loo soo qoro oo dadka beeralayda danyaraha ee abaarta ay haleeshe ee tahli waayey in beerahooda ay wax kala soo baxaan ama wax suuq geystaan in lasoo xuro taana alxamdulilah ilaah baa mahadle waa ku guulaysanay waxaa la soo gudbiyey sagaalka gobol ee puntland laga soo gudbiyey kun iyo afar boqol oo qoys oo danyaro ah oo beeraleyda danyaro ah taana wasaaradda beeraha baanu u gudbinay weliba waxaan wasaaradda kula dardaaranay hawshu inaanay ahay mashruuc la sugaya inay tahay geedjoojin emergency taas wasaaraddu waa naga aqbashay dagaalkaygii koowaad buuna ahaa kun iyo afartaa boqol oo qoys sidii loo gaasin lahaa si cadaalada oo sinaana gudoomiyaha beeraleyda puntland cabdicasiis ismaaciil garaad oo cabdixakiin u warramayay ayuu kaasi ahaa maamulka degmada isku shuban ee gobolka bari ayaa ka hadlay baaxadda abaaraha ka jira deegaanadaasi gudoomiye ku-xigeenka isku shuban axmed jaamac aadan oo waraysiis iyo raadiyo daljir ayaa sheegay in dad badan oo xoolo dhaqato ah ay u soo hayaameen deegaankaasi kuwaasi oo aan haysan cunto iyo biyo ku filan xilligan maxamuud cabdi ibraahim ayuu u warramay markaan maxamuud idinka warramo abaaraha saameeyey deegaanka isku shuban horta marka hore waa meel qadiimiya waana meel saddex sano ay abaartaas haysay wixii hadda roobkii labada kun iyo afar tobankii baa ugu dambeysay roob marka arrinta weyn oo hadda saamaysa waa abaaraha weliba waxaa la sameeyey haddee dadkii doganaayo oo marka hore joogay iyo dadkii kusoo guurayba hadda culays isku hayo oo wax weeye culays xun baa ka jira hadda tusaale ahaan dawacalay meesha la yidhaahdo moqor oo dhan ilaa iyo ilya camayra intaa dadkii baa isku soo guuray marka arrintaas abaaraha waxa weeyaan waa arrin aada iyo aada mucjiso noogu noqotay ilahay baana saari karaa waa gartay markii hore dadku maxay ku noolaayeen
dadku marka hore waxay iska ahaayeen dadka deegaanku dalka magaalada beeraha nawaaxigaas adugu karkaar oo dhan waa la iska degaana dadku dad deegaanka isku shuma waxay ahayd miyiga waa yaraa laakiin hadda gobollo badan oo miyigaaba hadda kusoo guuray culeyskas culeyskooda saameeyay markaasaa waxa weye leys wada qaatay dadkiis wada raaceen dadka awal meesha ku ladnay meelahaas deegaanka u bartay oo joogi jiray iyo dadkii culeyska soo saaray ba hadda waxa weye arrintooda waxayna watay wada saameeyey waa gartay marka biyaha dadku xaggee bay ka heli jireen marka maadaama xilligan abaar ay jirto
biyaha dadku isku shan baa looga daamin jiray oo hadda looga dhaanshaa booyadahaas laba ki boqol oo kilomitr bay geeyaan hadda laba boqol oo kilomitr laba boqol iyo konton kilomitr baa la kala geeyaa biyaha marka way kala qaybsan tahay hadda dawacalay oo kale darjaala looga soo dhaanshaa moqor baana looga soo dhaanshaa moqor gaariga biyaha kasoo qaadaya wuxuu geynaya ilya cameera meel yidhahdo wuxuu geenaya xarooga adigu waa siddeetan boqol iyo labaatan boqol iyo soddon buu geenaya boqol iyo afartan ilaa laba boqol buu geenaya biyahaas marka waxaan oran karnaa haddeer wax weeyaan markii lasii fiirsho dadkii horey u deganaa isku shuban oo deegaanka isku shuban oo dhan ereyada isku shuban deganaa iyo dadka hadda soo guuray waxa weeyaan culayskooda markii la eego dadka hadda soo guuraya culayska uu badan yahay waayo waa dad masaakiina waa dad soo qaxay waa dad waxa weye xoolihii ka dhammaadeen waa dad waxa weeyaan haraad iyo hadda gaajo labadaba waxa way saameeyey waa gartay marka dadkan hadda soo guray oo aada sheegayso xaggee bay ka yimaadeen dadkaas waxay ka yimaadeen meesha la yihahdo qardho highlandna waa ka yimaadeen sool oo dhan bay ka yimaadeen qaybtood waxay ka yimaadeen ayax waxay ka yimaadeen uuskure uur qaarasoor qalwo rako xumbays duudhooyo ilaa karkaarkan soo jeeda iskusho kusoo jeeda o dhan bay kaso xataa dadkii iskusho usoo jeeda karkaarka hadda meesha la yidhaha cama camaan oo kale ilaa dhalmado oo kale way soo guureen wuxuu guuray iyaguna cal cal bay u guuraan dabcayda magaalo marka ujeedadooda ma waxay ahayd ee, in ay meeshu biyo ku ogaayeen mise arrimo kale ay usoo guureen
waxay usoo guureen waxa weeye een, waxaa la yidhi horaa waxaa loo yidhi waxa weeye markii xaaladdu xumaato casha la fuulay wixii ninkii labaatan neef u haro hadduu casha u galo hadduusan biyo waayin oo u badbaadaanin marka dadku taasi taasi daba joogaan oo cashaas dad aari badan baa ku badbaada marka la geeyo hadda ninka labaatan neef haysta hadduu biyo helo waa dhaqan karaa marka sidaas dadku meesha usoo aadeen usoo wajaheen kabacdina waxaa ku timi abaar xun oo ba-an waxaa ku timi arrin waxay tahay tabardarriya dadku dadna waa dad qarka yaqaan dadna waa dadka qar- qar aan aqoon marka dadkii qarka yaqaanay iyo dadkii qarka aan aqoon duuxooyin ka yimi waa heshin waayey arigii markii qarka laga saaray dadkii baa fuuli waaya meeshi marka eh, biyihiina waxaa loo geeyaa ban- banaanka booyadu geenaya markaasaa goorti arigii biyo rabaahay halkaa soo gelaya bisna banaanka la keenaya waa gartay dadka deegaanka xilligan usoo guuray iyo weliba dadka hore joogay ee, iyadoo xilligan abaar ay jirto kadib maxaa isbedel oo ku yimid noloshoodii waxaa isbedel ku yimi een, waa isqaadi waayeen dadkii meesha joogay oo bakhaarleyda ah hadda tuulada wacliga tusaale ahaan markaan kaaga sheekeeyo dadkii deganaa dadkii kusoo guuray si hadda suuf uga qaadanaya hadda xogaa uga qaadanaya bay hadda kax taagan yihiin, waxay waa codayeen waxay anagu bes weeye inta ka badan wax hadaynan sii karra ma jiro waayo ninkaan darimiyiga deyrka wuxuu ku qaadanaya arigiisaas arigina waa kasii le-aanaya sii baaba'aya marka hadda waa laga joojiyey oo waxa weye dadki waxay u baahan yihin wax wixii ma garanaysaa ilahay baa gargaarkaya lakin dadki in gacan qabto oo meeshii deynka deynta ee qaarku deynta ka xirtay albaabka xirtay in dadkii waxa weye meex looga furdaamiyo dadka halkaa caawin u helaan waa gartay waxaa jira guddiyo dhinaca ee, gurmadka abaaraha oo ay dowladdu samaysay oo culamaau diinku ay hormuud u yihiin ee, guddigaasi iyo weliba ee, madaxda dowladda ama hay-aduhu ilaa iyo hadda ma jirtaa cid arrintan aad u bandhigteen oo wax u qabatay bulshadan si fiican waxa weeye aada iyo aad waxa weeye waxaan halkaa uga mahad celinayaa marka hore een, guddiga gurmadka abaaraha een, aada iyo aad bay u gurmadeen waxa weeye a- ereyada hadda aan ka hadlayno si fiican bay biyo fiican bay siiyeen laakiin haddii dadku way iska badnaayo ilaah baa wax gaari kara wax la gaari kara laakiin inta ay iyagu gaarsiiyeen way gaarsiiyeen si fiican baana loo gaarsiiyey een, dowladdu sidoo kale waxa weeye waa ka qayb qaadatay hadda way ka qayb qaadata- qayb qaadataa een, dhawaaqo iyaguna wuu gaaray waxa weeyaan een, hase ahaatee adigu hadda muhiimadda koowaad waxa weeye biyo la-aan baa jirta marka biyo la-aantaasaa meesha mucjiso noqotay haddii biyaha uu helo ninku waa uu furdaamin karaa wax ka- wixii- wax- wixii uu furdaamin karo laakiin biyo la-aan baa horta meesha ka jidha Eh, markaan ku- kusii raaco marka biyo la-aantaas waxaa sii raaca raashin la-aan anigu hadduu biyo helo bisna raashinkii buu rabaa waayo bakhaar buu wax ka qaadan jiray bakhaarkina waa ka xirtay wuxuu yidhi hadal bes anigu intaa ka badan waxba kuma siin karo waayo ninkaan isbacdiis waa ganacsade oo inuu wax soo galaan waxna ka baxaan buu rabaa marka meeshii wax soo geli lahayn waxna ka baxayaan baa waxba soo gelin in wax laga saaro mooyaane arrimahaasa marka saameeyey waa gartay marka wax dhimasho oo dad ee, ah iyo wax dhibaatooyin noocaas oo kale ah ma jiraan oo weli ka dhashay hadda now xilligan ma jiraan laakiin maalmo hore aduu bil iyo laba bilood ka hor baa wax eh, caagaas uurka kaar wax ku dhinteen oo waxaa laayay dadkii tabadarri eh, awood darro baa is baalaysay xanuun shuban kusoo uu kusoo boodaa laayay oo miyiga ka helay wax daawaana may haysan gargaar marka ay degmadu u fudisay oo dee degmadu way caafimaadka way ka tabayadhahay wixii adugu gargaarkeeda ay ku gargaari kardo markay fidisana eh, dadkii horta inay naf baxeen bay gaadhaba marka arrimahaas horay usoo dhiceen laakiin waana layska ogyahay laakiin hadda Waa wax kale oo kolley cusub ma jiraan waa maqlay waa gartay iminka marka dadkii xoolaha maxay ku nool yihiin dadka hadda saacaddaas waxa weeyaan wixii wadaadadu iyo gurmadkii abaaraha ay u dhaamiyeen biyaha ba hadda kasii dhammaan raba Eh, iyo wixii hay-aduhu gaarsiiyeen ba hadda sii sii go-aya laakiin hadda haddii bishan ay ku jiro haddaan roob iman aad baan umahadsantihin
guud ahaan barnaamijkii xulashada daljir oo idinka imaanayay magaalada muqdisho maanta intaas ayaan kusoo kobaya waa soo saaridii timintii maxamed cabdulaahi cali kooshin oo idinkala hadlaya muqdisho dhammaantii idin leh amaana allah Thank you.